asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wanaagsan meel walbaa joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono f g m ka mar kale galab wanaagsan meel walbaa joogtaan waxaan leenahay saaxiibyaal waxaana wanaagsan kusoo dhowda barnaamijka barnaamijka galabta waxaa e marti noogu ah ibraahim maxamed faarax iyo sidoo kale ubax waxay qeyb ka noqon doonaan barnaamijkan waxaana halkaan ku falaqay doonaa su-aalo dhowr ah oo ku saabsan e dhibaatada ee laga dhaxlo guddoonkan iyo sidoo kale e sida markaasi looga bixin karo labada wada soo dhaweynaya waan kaga mahad celinaya sida wanaagsan ee laga aqbashay ina barnaamijkan qayb aad ka noqotaan doctor ibraahim maxamed faarax ayaan ku bilaabayaa su-aasha koowaad doctor ibraahim soo dhawow waxaa inooga warbixisaa markii gabadha la gudo gudniinka gabdhaha lagu sameeyo waxaa ognahay in dhiigbax badan uu imaado bal sababta keenta nooga warbix
bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin uma salaatu salamu calaa rasuuli illah sal allau aleyh wasalam ama bacd xasan kasaar waa mahadsan tahay adiga iyo idaacadda radio cadaado waana ku dhowahay runtii dhiigbaxa waxaa keenaya waxa waaye jirka qofka bini aadanka ah wuxuu leeyahay facilis ama xididuu leeyahay xididadaas saddex ay u qaybsamaan waxay u qaybsamaan waxa la yirahdo xidida la yirahdo arteries venis iyo capillaries marka qofka bini aadanka jirkiisa markii adiga naftarkaaga waa dareemi kartaa markii dhaawac uu kusoo gaaro waxa dhiiga keenaya waxay tahay waa xididadaas marka gabadha markii la jarjaro xubin jirkeeda ka tirsan markii la jarjaro ama la googooyo waxaa ka imaanaya dhiigbax sababtoo ah xidido a in la gaaro loogu talagelin jaritaanka la gaarsiinaya kadibna dhiigbaxaasaa imaanaya waxay khatar ugu jiri kartaa gabadha markaas nafteeda inay ku weyso sida dhacdayba waa gartay adaa mahadsan tahay waxaan siinayaa ubax ubax sidaa og tihiin haweenka maalmahan waxaa kusoo badanaya gudnuunka marka gudnuunkan lagu sameynayo gabdhaha waxaa keeni kara inuu soo bato iyo saameynta uu reebi karo ama uu yeelan karo nalowda bismillahi raxmaan raxiim dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu marka hore waxaan aada u salaamayaa doctor ibraahim saaxiibka igula sugan idaacadda iyo xasan khasaaro aadaa mahadsantihiin dhammaantiin oo ku faraxsanaya casuumadan caawa aan barnaamijkan aan maaragta uga hadlayno run ahaantii barnaamijkan horta waxaa weeyaan inta badan waa jecelaha aniga inaan ka sheekeeyo inta badanna waxaa keena maxaa layirahdaa gudniinka fircooniga ah runtii hadda waa soo bata maba dhihi karnaba oo hadda boqolkiiba sagaashan wuu yaryahay marka laga reebo meelaha qaar oo weli dhibaatadiisa ka jirto dhinacan adiga galmudug iyo maxaa layirahdaa deegaanada hoos yimaada inta badan hadda waa aragti inuu ciribgo aan rajayneynaa waana ku boorinaynaa inuusan soo laaban barnaamijkaas oo sida hadda u sii socdo in loo cirib tiro waa gartay waxaan ognahay in gabar lagu magacaabo furtun xasan axmed oo toban saddex sano jir ahayd ay gudniinkaas ugu geeriyootay deegaano ka tirsan galmudug dhiibax soo wajahay aawadeed marka waxaa laga dhaxlan kara ama dhibaato nooceh ayuu abuuri karaa islee kartahay dhiigbaxaas iyo gudniinkan marka gabdhaha lagu sameeyo kadib wallaahi horta sidaad ogtahba gudniinka fircooniga wax sharci ku salaysan ma ahan tan labaad waxa weeyaan qofka haddii noloshiisii dhammeed ayaa khasaaray maadaama qof waqti lagu soo bixiyey oo ilaahi subxaana watacaala wax aan loogu talagelin in la jarjaro jirkiisa lagu sameeyey waa waxaan loo baahnayn wax badan oo ma aragtay faa-iido ma lahan mana loo baahna qofka maaragtay jirkiisa in la jarjaro waa wax maaragtay shareecada islaamkuna aysan ku fiicnayn aanan loo baahnayn xitaa yani qofka biniaadanka jiritaankiisa kuma wanaagsana because qofka noloshiisa yaa baaba-day maanta waxaan ognahay boqolkiiba sagaashan dadka inay u badan yihiin maxaa layiraahdaa reero burburay oo furiin ah dhibaatada laga yaabo inay saameyn xoog leh inay ku leedahana waa macquul marka gudniinka fircooniga ah wax marna shareecada islaamka salkula ma ahan in laga suulo oo la suuliyana aad baa u jeclaa waa garta marka dad baa u dhintay dhigbaxa imaaday soo ma moodo inuu yahay khatar lagu sii socdo oo aan laga baaqsan karin oo soo jirayna aysanna muuqan xal iyo dadaallo arrintan lagu hortegayo oo dadka deegaanka ay si garabsanayaan maasanta khasaaro horta waa khasaaro waxa weeye aad u baahsan weeye in qofkaagii oo waqti aad kusoo bixisay inuu kaaga dhinto midii la saaray inuu kaaga dhinto horta waa halisteeda ood gacantaada adigu aad gabadhaada ku disho halisteeday leedahay midda kaleet waxa weeye hadda deegaankan si xoogana looga hadlaa oo culummo iyo caamo iyo hooyooyin iyo dhalinyaro qolo aan ka hadlin ma jirto si adiga abaabulan oo xoog laha looga hadla oo fokiskana loo saaray waxaa laga yaabaa way dhici kartaa in waxyaaba mararka qaar inay wax dhacaan because dadku waa dad badan oon is ogeyn waxaa laga yaabaa in gabadhaas miyi laga keenay meel fog oo yani aan meelahaan dhidhow ahayn oo weli aysa gaarin yani maxaa la yidhaahdaa wacyigelinta aysa gaarin in gabadhaas laga keeno waa macquul waana ka xunnahay in maaragta maanta oo waqtigan la joogo in nooga dhimanayaan weli gabdhahayga dhiigbax ay u dhimanayaan gudniinkaas fircoonkiis awgiis aada maasantaa doctor ibraahim maxaa faarax haddii u soo laabaneed doctor maxaa ibraahim faarax waxaad tahay dhakhtar ka howlgala deegaankan marka haddii gabadha loo gudayo gudniinkan maxaas dhihi karta waa ka dhalan karaa ama waa iman karaa
waa mahadsan tahay xasan khasaaro caafimaad ahaan wax badanaa ka dhalan kara gabadhan mustaqbal ay u baahan tahay inay noolaatay rabtaa families family abuureysaa caruur bay dhalaysaa noloshaasoo idil wuxuu ku yeelanaa saameyn ku yeelanaa waxa ugu horeeya waxa waaye gabadha marka ay qaangaarto waxa ugu horeeya waxa waxaa dhibaya caadada dhibaysa caadadii ku dhibtoonaysaa caadada markay ku dhibtooto xanuun badan iyo dhib fara badan marka waxay wajahaysaa waxa waa xaalad caafimaad waaye waxa labaad ee wajahaysa waxa waaye sexual intercourse waxa la dhaho problema ku imaanaya galmada oo kale way guursanaysaa mustaqbal ay yeelanaysaa markay guursato galmadaas yani waxay ku noqonaysaa dhib laba qaab marka way u wajahaysaa oo mar adeer lifekeeda nolosheeda yani sidii nolosha ugu raaxaysa laheeda problem ku imaanaa midda kalena caafimaad ahaan yani waxay wajahaysaa problems badan iyo iyo uga imaanayo sexual intercoursiga uga imaanayo ama xilliga galmada ay samaynayso gabadha waa garta ka dhaktar ahaan haddaan ka dhexgalo ma la kulantay marna dad kiisaskaasi xarumaha caafimaad loo keena si gaar xarunta ka howlgasho dabcan aniga xarunta horta aan ka howlgalo weli lama keenin sababtoo ah xaruntayda badanaa waxaa la sameeyaa waxay sameeyaan dumarka waxay sameeyaan xaaladahaas markay soo kordhaan waxay raadiyaan qof dumar ay raadiyaan waana midda ku habboon oo saxda ah gabadha inay raadiso yacni qof dhakhtarada oo dumar ah si arrimaheeda muxuu ahay qofkaas dumarka oo dhakhtarka ay u xaliso ama ugu sheegato aad iyo aad waxaa jiro kuwo waa hubaa waana arkay kuwo waxaa jiro xataa inta la guursaday yani aysan ka suurageli weysay inay galmo sameeyaan oo kadib dib maxaa la yidhahdaa insition loogu sameeyey kadib oo la jaray kadib waxaana keena waxay ahayd yani nolosheeda markii hore circumsationka ama gudniinka lagu sameeyey gabadhaas noqdada kale waxa waaye gabadha markay dhalayso caafimaadaha way u saameynaysaa sababtaa waxaa ku imaan kara dhiigbax dhiigbax badan ku imaan kara cunuga waxaa laga yaabaa meesha usoo marayo inuu problem ka imaado oo dabcan muxuu ahay jaritaan dhowr dhinaca lagu sameeyo marka waxaasoo dhan waxa waaye waxa saameynaya waxa ka imaanaya waxa waaye gudniinka marka hore lagu sameeyo f t m ka oo caafimaad ahaan ay u saameynaysaa aada mahadsan tahay ubax haddii ugu laabanay ubax waxaa tahay hooyo ku nool cadaado marna ma ka qayb qaadatay wacyigelin ee ku saabsan gudniinkan sideese uga qayb qaadatay imise jir bay kuu qaadatay inaad haddana ka qayb gasho wacyigelin ku saabsan f g m ka ama gudniinka fircooniga ee dumarka lagu sameeyo
aada u maadsan tahay khasaaro iguma yar horta inta aan ka qayb qaatay ilaa iyo labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa ay hadda just waa wadaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inaan labadii biloodba saddex jeer ama afar jeer inaan ka qayb galo macquula barnaamijkaas wax looga hadlaya ama loogu cirib jaraya marka in badan oo aan yareyn ayaa ka qayb qaatay ma jirtaa dad inka gacan siiya bulshada la wacdigeliyaa ama sidoo kale dadka inkaga wacigeliyaa in dhibaato uu yahay gudniinkan ama f j m-kan ha way jiraan hay-ado ku shaqo lahaa jira f j m-ka oo mar walba ka hadla oo inta badan maaragtay dadka ku wacyigeliya een, anagana aan een, ka dhegaysano oo kasoo qaybgalayaal aan noqono een, barnaamijkaas markaan xambaarno kadib meel kasta oo aan tagno oo dadka isugu yimaadaan ama aan shaqo ka hayno ama si volunteeria ayaa uga sheekeynaa oon uga hadalnaa oon jecelnaa mar walba inaan dadka aan ku boorino oo yani barnaamijkaas looga hadlo marka inta badanna dadku een, hadda way u jilicsan yihiin oo wayna jecel yihiin inay barnaamijkaas lasoo afjaro
aada umahadsan tahay meel walbaad joogtaan gala wanaagsan ayaad leenahay saaxiib yaalla waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka gaarka aan ku eegeyno f g m ka ee markaasi dumarka lagu sameeyay gala wanaagsan saaxiib yaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaana kusii saqaynaa galo wanaagsan meel walbaad joogtaan waxaad dhegeysanaysaan waa barnaamijka gaarka aan ku eegeyno f j m-ka markaasi gabdhaha lagu sameeyay doctor ibraahim maxaa faarax ayaan dib ugu soo laabanayaa maxay kula tahay inaysan helin ama aysan dadkii guddiinkan sameeya ama f j m-kan sameeya inaysan helinba ee, wacyigelin ee, si ay uga tagaan ama uga gudbaan ee, guddiinkan gumar- ee, dumarka lagu sameynaa Een, een, xasan waa mahadsantahay horta waxaan rabaa inaan meeshan uga mahad celiyo ubax oo ah een, dadka een, gabdhaha aadka ugu dhaqdhaqaaqa barnaamijkan f j m-ka la xiriira oo in badan aan ku arkay Ee, runtii horta lama dhihi karo ee, sanadihii ugu dambeeyey for the last three years ee, wacyigelin badan oo waxaa jirta laga sameeyey f j m-ka aha
numberka f j m-ka hadda ee, dadka ku dhiirada ee, waxaa u malaysaa inuu aad u yar yahay Ee, waxaana keena waxay tahay wacyigelinta badan aha marka wacyigelin badan way jirtaa laakiin stiil kiisas way jiraan oo weliba yacni muxuu ahaay ee, dhimashaa jirta weliba oo deegaankana oo deegaanka ee, gal- deegaanada galmudugga aha marka ee, wacyigelintuna way socotaa Mhm.
Een, een, muxuu ahaay idaacad ha dhihin maxaa la yidhahdaa hay-ado gaara iyo waxyaabo waxo- een, maalmo waxaa jiro loo asteeyaa jiro oo wacyigelintaas laga sameeyo aha marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ha- haweenka deegaankan hadda aan ku noolnahay caadada ku nool oo aad iyo aad barnaamijkaas yani muxuu ahaay ee, ee, ee, ugu taagan ee, wacyigelin badan inay ka sameeyaan aada mar haddii ay wacyigelin sameeyaanna ee, Aha.
ee, sameynayaanna ee muuqato inay ayaga qaataan ee, qaateen ee ay fulinayaan weliba aada umahadsantah ubaxan hoobsame Eh, degmada cadaado eh, intaa ku sugnaydeen wacyigelintaan wadeen kiisaska ugu badnaa ee laydin soo gudbiya ee ku saabsanaa guddoonkaas ama ee f j m ka wax loo yaqaano ee dhibaatada deegaankan ku ah nalowda
Een, waa mahadsan tahay een, horta aniga dhowr kiis ayaan la kulmay kiisaskaasna een, way kala fogfogaayeen macnaha oo waqti kala badan oo oo aad u kala fogay ahaayeen aha een, kiiskii ugu horreeyey waxaa laga keenay een, meesha la yiraahdo maxaa la yira- waxaa la yidhahdaa een, hobyo aha ayaa laga keenay gabadhaas aha Een, gabar adiga maaragta ilmahaas saddex iyo toban jirka laba iyo toban jirka meelahaasay ahayd aha labada kun iyo waxaan u malaynaya inay ahayd saddex iyo tobankii labada kun iyo afar iyo tobankii meelahaasay ahayd aha Ee, gabadhaas ma geeriyoonin laakiin waxaa la keenay iyadoo sakaraada oo nafta maaragtay ilaahi subxaana watacaala aha xaggiisii ka nooleed ee aan nooleyn Mhm.
yaa la keenay marka halkana lagu daweeyey Een, maasha allah way fiicnaatay Een, dhowr qof oo kale waan arkay laakiin aniga lama kulmin laakiin waan waan maqalay Een, marka ilaahi subxaana watacaala waxaan leenahay hanaga barnaamijkaas in aan uu naga koriyo aadaa u jeclaan lahayn aha Een, runtiina waa wax halis ah oo khatar ah oo qofka naftiisa maaragtay halis ay u geliso Mhm.
marka een, inta badan oo wacyi- wacyigelinta markaa sameynaysidna inta badan waa la boorinayaa oo dadku way jecel yihiin runtii waxyaabaha maaragtay dadku waxay fahmeen hadda Aha.
waxaan inaysan wax diin ku salaysanba asalba aysan ahayn wax dhibaata u yahay Ay dhibaato u waa yahay gartay marka eh, qiimo dambe barnaamijka ku saqeyn adinka og saq- adinka og khatarta gudninka gabdhaha u leeyahay haddana maxaa la gudboon ka dumar ahaan iyo ka dadka u dhaqaaqa ee arrimaha dumarka ahaan
Een, dabcan waxaa la gudboon in eh, wacyigelinta la sii laba jabaaro een, oo la sii eh, maaragtay kordhiyo een, hooyooyinkana gabdhahooda aysan gudin Aha.
Eh, ay sida sharcada islaamka u- loo gudo la yiri een, loo gudo maadaama ay gabadha badbaadayso ee, shareecada islaamkana maxay ahayd lagu qutmiyo gabadhii shareecada islaamka lagu fuliyo Aha.
gudniinkeedii gabadheedina ay badbaadayso nolol ahaan na ay badbaadayso qoys ahaanna ay badbaadayaan waxaa la gudboon in yacni een, la- gabadhii badankeedii la ilaaliyo oo hilibkeedii la jarjarin oo yacni nolosheeda gabadha aan lagu cayaarin
waayahay kulan wanaagsan meel walbaa joogtaan barnaamijka gaarka ah ee f j m-ka ku saabsan ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadaha ayuuna idinkaga imaanayaa
Thank you.
gala wanaagsan qeybii ugu dambeeya barnaamijkan ayaan kusoo saqaynaa doctor ibraahim maxamed faarax ayaan dib u soo laabanaya doctore inta badan waxa fuliya gabdhaha mursooyinka ah ma jiraan marka tababar aad siisaan ama wacyigelin aad siisaan dadka sameeya gudniinkan iyo sidoo kale dhibaatada uu leeyahay badanaa horta waxa sameeya waa waxa la yidhaahdo maamooyinka oo t b a da ama traditional dadka yani xaafadaha aa sameeya laakiin qof skills leh oo caafimaad ka shaqeeya ama professional ma sameeyo maxaa la yidhahdaa f g m ka ma sameeyo f g m ka sidiisa banaanba waa caado dhaqameed waaye mana ahan wax fiican mana ahan wax oo cilmi ahaan ku qoran maxaa la yidhaahdaa cilmiga ku jiro saas darteed marka ma sameeyo qof oo professional ma sameeyo laakiin annaga waxaan ka wacyigelinaa waxay tahay dadka oo traditionka oo sameynaya ama dhaqmaadka iyo waxa u aaminsan dadkaasaan ka wacyigelinaa ma ku muuqataa waddo lagu daba jiri karo gudniinkan oo meesha looga saari kara geb ahaanba haddii noqon laha dadka sameeya dadka jecel in dadkooda lagu sameeyo dadka xiisanaya geb ahaanba barnaamijkaas wadda lagu tirtiri kara may ku muuqataa waddada ugu horeysa oo lagu tirtiri kara waxay tahay wacyigelin qofka waxaan wax uu dhaqan ahaan u aaminsan yaha waay sababaana keena inuu aamino waxaa la yidhahdaa geedka inaad meesha ka saarta markaad rabto waa inaa horta muxuu ahaay jiridkiisa iyo iyo isla guusaa dadka inta badan waa in laga daaweeya horta waxaan horta problemka waa in la tusaa qof inaa inta u timaado aad tiraahdo war waxaan waa problem iska dhaaf aadan u sheegin ciladihii iyo problemskii ama dhibaatadii uu lahaa aadan u sheegin qofkaas waxba uma aadan sheegin laakiin waxaa loo baahan yahay waxa waaye qof waxaan dhibaatada uu leeyahay inaad tusto u sheegto practicallyna dad ay ku dhacday ama ay saamaysa inaa uga sheekayso history inaa uga sheekayso dabcan marka markaas waxaa laga yaaba qofka inuu belief gareeyo ama ku aamino markii lagu celceliyana wacyigelinta qofka markii lagu celceliyana saameyna ku yeelanaya waa garta marka dad in ka badan saddex qarno afar qarno soo waday ma kuu muuqan kartaa waddo in yar ama maalmo ama bilo ama sanadyo wax ka yar lagu dhowsin karo ama lagu tatirin karo barnaamijkaas yes waa aaminsanahay sababtoo ah tikraarka wuxuu keen ku celceliska wuxuu keenaa change oo keenaa ama bedel oo isbedel oo keenaa marka haddii lagu celceliyo aan laga istaagin waxaa hubaa sanado xataa inaysan qaadanin oo ay qaadanayso maxaa la yidhahdaa waqti bilooyin ay qaadanayso haddii lagu celceliyo inay yaxas nooxaas isbedel inuu ka haddaba meesha laga imaaday wuxuu ahaay meesha laga imaaday meel dhow maahayn oo markii lasoo galo gobolada soomaaliya markii lasoo galo dhan waxaa laga aaminsanaa waxay tahay f g m aa laga wada aaminsanay maanta waxay joogtaa ninety percent yani dadkii inay ogaadeen f g mka problemska ama dhibaatada uu leeyahay inay ogaadeen oo ay u weecdeen dhankii yani diinta islaamka iyo shareecada islaamka ay qabtay oo gabadha in la sunno gudeeya marka ten percentiga dhiman waxaas dhihi karaa waa waa laga dabategi karaaqayb gudban barnaamijkaan soo gaarna gabagabo waxaa ku baaqaysaa
aniga waxaan ku baaqi lahaa waxay tahay hooyooyinka yacni inay dareemaan dhibaatada gabdhaha ay tagaan meelaha oo gabdhaha ay ku umulayaan ama ay wareystaan nimanka yani muxuu ahay gabdhahooda qaba inay wareystaan dhibaatada ay kala kulmayaan ama gabdhaha ay wareystaan hooyada waxaa laga rabaa gabadheeda inay wareysto sababta mustaqbalkeeda hooyada ayadu isma leh gabadhaada mustaqbalkeeda ku cayaar laakiin ani waxaa aaminsanahay ibraahin ahaan hooyada f g m ka gabadheeda u gudaysa inay gabadheeda mustaqbalkeeda ku cayaarta marka waxaan fiicnaa lahayd hooyada inay gabadheeda la sheekaysato ay tiraahdo maxaa kala kulantay waxaa kasoo bixi lahayd faa'iido waxaa kasoo bixi lahayd ah hooyada inaysan yani muxuu ayadana ku dhiira lahayn dadka ka dambeeyana ay ku dhiira lahayn marka waxaan dhihi lahay haweenka ha badiyaan wacyigelinta dumarka ibraahim intaada ka bixin dabcan hooyada leedahay gabadheed ha wareysato waa lagu soo sameeyey ayadana way sii samaysato dabcan ayadu og marka dhibaatada gabadheeda la dhexlin karto wacyigelinta ay waday iyo baaq ay keenaysa sooma maahan hal bac lagu lisa
ayada haddii lagu soo sameeyey gabadheeda cabanaysa markay aragto gabadheeda waxaan hubaa inaysan ka jawaabayn aysan dhehayn hooyo nolol fiican aan ku jiraa waa noolahayo xayi ayo waa fiican aysan dhehayn laakiin hooyadan gabadheeda wareysanayn hadday wareysato gabadha hooyada gabadha dhibkeeda way sheeganay sababtoo ah hooyadeed kama qarinayso dhibka iyo rafaadka ay ku qabtay ka hadlay aada maasan qayb gudban barnaamij soo gaarnay ubax xamaam same waa gabagabada barnaamijkaa soo gaarnay balbaaq ugu dambe jeedinayso
aada u mahadsan tahay kasaaro mar labaad horta barnaamijkan hadeertan een, sida hadda uu ku socdo haddii lagu sii wado inuu dabar go'i doono unbaa cad een, because hadda labada kun iyo lix iyo tobankii haydan s s f aan la shaqeynaya Aha.
maalinle waxay sameynayeen kormeer oo umulisooyinka ah oo maxaa la yidhaahdaa een, ay marayeen tuulooyinka dhan wax allaale iyo wax umulisooyin dhana laisku keenayay Aha.
Een, ugu yaraan adiga labaatan iyo shan islaamada umulisooyaa laisku keenay Aha.
marka oo waxaa la- deegaankaana mise deegaana kale waa deegaanka macnaha deegaanka cadaadiyo wixii inta hoos yimaado oo dhan waa galmudug oo dhan aa galmudug oo dhan Aha.
marka een, haweenkaas marka laisku keenay yani barnaamijka lagala hadlo wuxuu ahaa een, yani qaabka gabdhaha loo gudo Aha.
marka waxay dhaheen een, annaka qalabka horta gabdhaha ku gudaysan keenaa la dhaha Aha.
waxay yidhahdeen marka hadda gabdhaha ma gudno Aha.
sidii yani hooyahood iyo aabahood nooga gud ay dhahaan Aha.
aan hadda ugu gudnaa waa gartaa Een, yacni wixii hore oo hore loo soo marana Aha.
ilaahay naga cafiyaa dhaheen ilaa qofkii markuu kuu keensado gabadha wuxuu kuleeyahay gabadhan sida fiican oo qorxoon igu gud waa garta Yacni- labaatan shantaas aan kaa dhexgala labaatan shanta qof aad la kulanteen ee Ah.
dumarka ee gudniinka gabdhaha ku samayn jiray Ah.
ma ku jireen dad ayagu markaas isticmaalo oo gabdhahooda ee, kusoo sameeye ama gabdho loo kaasa ama dadoo kale ku sameeye maya yacni wixii waxay yidhahdeen hadda wixii shan iyo toban sano wixii ka dambeeyey ama Aha.
labaatan sano ka dambeeyey Aha.
een, sida sunnada aan gabdhaha u gudaynaa waa gartay Ee, annagaaba ogolaynba yacni qofkii la yidhaahda xataa sidii sharciga islaam ka baxsan noogu gud ma Aha.
ka yeelinay dhaheen waa gartee marka een, waa lagu bogaadiyey waa ku mahadsantihiin aa la yidhi waa garta marka o- g- waa kuusoo gabagabanayaa Ah.
baaqa ugu dambeeya bulshada la wadaagayso baaqa ugu dambeeya waan diraya waxa weeyaan een, ilaahay in laga cabsado gabdhahan shareecada islaamka lagu gudo noloshooda iyo nolosha qoyskeedana la badbaadiyo taasi aan kusoo gabagabeynaya waa aad mahadsantahay.
aad baa umahadsan tihiin adiga iyo doctor maxamed faarax waan kaga mahad celiya sida wanaagsan ee markaasi aad barnaamijka nagala qibaateen barnaamijka gaarka ah ee f g m ka ku saabsan iyo dhibaatada uu leeyahay oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha cadaado intaas ayuu ku egyahay barnaamijka waxaa soo saareen socodsiin anigo xasana intaan barnaamijka madlacna dib u kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo